assalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha labadii xalqadood ee hore waxaan kaga soo hadlay fiilashada iyo saamaynta ay ku leedahay xidhiidhada dadka u dhexeeya fiilasho marka la idhaahdo waxaa loo qaybiyaa laba qaybood fiilasho fayow amaba fiilasho macquula oo realistic ah iyo fiilasho aan fayoobeyn filashooyinka fayow waxaa ka mid a in uu qofku qofka kale ka fisho daacadnimo iyo in uu aamino taas markaan leeyahay waxaa soo hoosgelaysa qodob ah in aaminaadda iyo daacadnimadaasi u baahan tahay wakhti hadduu qofku qof kastuu barto amaba noloshiisa ka cusub uu isku dayayo in uu aamino daacadnimona uu ka fisho taasi waxay noqonaysaa filasho aan fayoobeyn waayo meeshii waxaa ka baxay qodobkii ahaa qofku inuu wakhti geliyo amaba uu wakhti siiyo uu qofkan kala barto uu la dhaqmo waxyaabo badan uu fahmo habfikirkiisa taasi marka ay keento in filashadan uu qofku meesha la yimaado laakiin haddii marka horeba qofku uu yahay qof amaba aad tahay qof markiiba dadka aamina markiiba qofka si rajeeya in si daacadnimo ah ay ula dhaqmaan dan waxaad u nuglaanaysaa in cid kaste ama badanka dadku ayna runtii taa kuu muujin karin waayo adigiibaa markii horeba ka hor dhacay oo halkii qofka aad u baran lahayd sidii saxda ahaa isku dayaya in amaba siinayaba qualities ayna lahayn amaba ayna muujin karin taasina markaa yay niyad jab ku keenaysaa taas yay culays ku keenaysaa adigay kugu keenaysaa marka mar haddaad doonayso in filashadaada saxdaa amaba fayow ee ay tahay inaad qofka kale ka filanayso daacadnimo iyo aaminaad waa inaad ogaatid in qofka markiiba aanad qualitigaa siin oonad odhan qofkani daacadnimo iyo aaminaad ayaan ka filanayaa waayo filashadu badanka waxay ka timaadaa inaad dadka siino wax ayna lahayn marka innagiina aynu aaminno inay dabeecadda muujiyaan runtii waa waxyaabaha aadka iskaga hor imaada waayo waxaad arkaysaa qofkii oo qofkan wakhti aan ku filnayn intuu siiyey amaba aad u yar dabeecado wanaagsanuu leeyahay amaba dabeecado badan oo aanu qofkan runtii kuwaba aragba mararka qaar ka aaminaya waayo waxaa laga yaabaa hal dabeecad ama maalin buu si fiican ula hadlay qofkaasi waxaa laga yaaba automatically inuu israado qofkan waan aamini kartaa qofkan waa qof daacada marka qualities aanu runtii yacni si waaqiciya aanu arag inuu qofka siiyo markaa si aaminaadda amaba filashada ah inuu qofku ku aamino iyo si daacadnimo ah uu kuula dhaqmo waa inay noqoto mid wakhti ku salaysan wakhtiga ma aha mid ay cidi kuu qiyaasi karto ay ku odhan karto afar wiig waa inay noqoto laba wiig waa inay noqoto laakiin maadaamuu tahay qof raba amaba hab fikirkiisa wax badan iska beddeleen oo in badan ku soo xidhnaa xidhiidhada nolosha podcast waxaad fahmi kartaa in marka hore dabeecaddan ma leedahay mise ma lihid haddaad leedahay waxaad fahmi kartaa ilaa inteeba igu qaadataa inaan markiiba qofka dadka ka aamino inay yihiin dad daacada inaan ka aamino inay yihiin dad aan aamini karo haddii wakhti aad u kooban oo dhowr jeer markaad is aragtaanba aad aragto adigoo qofkii u hanweyn adigoo qofkii dabeecado badanoonu amaba qaabka aad uga hadlaysid runtii uu yahay qaaba aad u sarreeya oo laga yaabo wanaag badan qofkan siinaya waxaad arki kartaa inaad tahay qof ma garanaysayey qofkan kale waxyaabaha uu ka filanayo dabeecad uga dhigay marka markasta waxaad ka fikirtaa inteeba in leeg ayaan u baahanahay inaan qofkan wakhti siiyo si aan u arko qualitiska ama waxyaabahanaan ka filanayo inuu muujin karayo in kale filasho fayow oo kale ayaa ah inuu qofku fisho in isaga iyo qofkan kaleba ay wakhti u geliyaan amaba wakhti ku filan iyo tamar ku filan ay xidhiidhka u geliyaan si uu xidhiidhkaasi noqdo mid koraya oo kobcaya tusaale ahaan haddaad tahay qof shaqeeya waxaad og tahay in adiga iyo qofka maanajarkaaga ah amaba booskaaga ah inuu xidhiidh idiin dhexeeyo xidhiidhkaas laftiisa ayaa wakhti u baahan inaad filasho yeelato ah in xidhiidhkaa jira in wakhti la geliyaa runtii waa waxaad adigu aad xaq u leedahay waa filasho fayow oo ay tahay inuu qofku yeesho waxaa laga yaabaa inaad ka fikiraysid sidee baan xidhiidhka aan booskayga amaba maanajarkayga la leeyahay wakhti loo gelin karaa badanka waxaynu moodnaa in xidhiidhada wakhtiga la geliyaa uu yahay xidhiidhada maybe dadka faamliga ah dadka faamliga ah ee qoysaska dhisan dadka asxaabta ah dadka laga yaabo in ay meel ka wada shaqeeyaan laakiin aana ahayn dadka managerska amaba ma garanaysaayo dadka qofka ka sarreeya amaba mas-uulka ka ah laakiin xidhiir kastuu jira wuxuu u baahan yahay wakhti xidhiirka booska haddaan usoo noqdo ama qofka managerkaaga ah filashadaad leedahay waxa weyaan in haddii tusaale ahaan aad maanta howl kugu cusub aad samaynaysid inaad ka filato in hawshaa marka laguu dhiibayo amaba booskaaga amaba managerkaaga markuu hawshaa kuu dhiibayo inuu information kugu filan oo buuxda oo runtii kuu sahlaysa inaad hawshaa qabato uu ku siiyo sidoo kale qofka managerkaaga ahi wuxuu kaa filanayaa in haddii aad wax fahmi weydo aad isagii kula noqotid amaba ciddii uu kugu yidhi caawimo weydiiso aad ula tegi kartid taas markaa waxaad arkaysaa in filashadu runtii ay dhinac kasta ka jirto in intu qofku uu meel fadhiisto iuna is odhan maadaamaad project cusub ka shaqaynaysid dee waxay ahayd in qofkan managerkaaga amaba booskaagu in uu ku caawiyo miibi waxay ahayd in uu kuu sheego tusaale ahaan oo kale ciddaa tahay inaad caawimo weydiisato laakiin haddana waxaad isweydiin kartaa maadaama la rabo in xidhiidhka laftiisa ay tahay in wakhti la geliyo qofku waa inuu awood u leeyahay in marka uunan waxba fahansanayn amaba waxyaabaha qaar aanu garanayn inuu caawimo weydiisto oo uu qofkii ka sarreeyey uu u tago oo u sheego wuxuu u baahan yahay sidaasi lamida qofka managerkaahi badanka manageradu markaa aad bay taa ugu fiicanyiin in markaad wax qaladid amaba wax kaa qaldamaan amaba hawl laguu dirayo in laguu yimaado taasi markaa maxay tusaysaa waxay tusaysaa qof kastaba in filasho nooca uu leeyahay laakiin badanka mararka qaar filashooyinkaas ay soo dhex galaan inuu qofku is idhaahdo qofkan managerkaagu hadduuna waxaan samaynayn adiguna ha samayn hadduuna isagiiba caawimo kuu soo bandhigeen adiguna waxba caawimaha soo bandhigin intaad awooddo uun same taasina markaa ay baalanska amaba xidhiidhka managerkaaga iyo adiga kuu dhexeeya ay markaa khalkhal ku keento waxaad arki kartaa in xidhiidh kasta filasha ku dhex jirto ama ha noqoto qof inaad goob ka shaqaynaysid amaba ha noqoto inaad faamiligaaga dhexdiisa amaba asxaabtaada amaba dadkaad wada shaqaysaan ee magaranaysa ay isku levelka tihiin filashada iyo inuu qofba qofka kale wax ka rajeeyo oo uu ka fishaa waa wax jirta oo normala muhiimaddu waxa weeyaan inuu qofku isweydiiyo filashooyinka aan leeyahay ma yihiin qaar fayow mise waa qaar aan fayoobayn hadday yihiin qaar fayow sidee baan ugu dhaqaaqi karaa dadka kale markaa qofkii kale xidhiidhku naga dhexeeyey amaba dadkii kale xidhiidhku naga dhexeeyey aan ula wadaagi karaa filashooyinka kale fayow waxaa ka mid ah in naxariis uu qofku amaba ixtiraam uu dadka kale ka fisho taasina qoyska dhexdiisa marka laga hadlayo waxaa dhici karta filashooyinkaas in aad heshid waxaa dhici karta inaanad heli karin laakiin waxaad ogaataa in aad taa aad filanaysaa runtii inaanay ahayn midaad ku qaldan tahay inay tahay filasho fayow oo qofku uu xaq u leeyahay inuu xidhiirka dhexdiisa uu ka raadiyo waxaa laga yaabaa haddaad maalin xanuunsanaysid inaad ka filato in dadkan xaafadda kula nool amaba walaalada amaba faamligaaga amaba xaaskaaga amaba odaygaaga ciyaalkaaga inaad ka filato inay kuula dhaqmaan dhaqan ka duwan meybi sidii hore meybi maalmaha aad xanuunsanayso waxaad jeclaan lahayd in naxariis badan lagu muujiyo in meybi howlo badanoo kuu yaalay oo ay tahay inaad adigu qabatid in lagaa caawiyo filashooyinkaasi markaa waa filashooyinka saxda ah eenu qofku ku khaldanayn maadaamay tahay xidhiidhkan uu ku jiraa xidhiidh uu in badan ku soo jiray oy tahay xidhiidh uu magaranaysaayey la kobcinayay oo magaranaysaa labada dhinacba laga dhisayay haddiise qoyskaasi amaba laga yaabaa inankaa iyo inantaasi ay yihiin dad dhowaan isguursaday tusaale ahaan oo kale oo in badan hore usoo wada noolaan waxaa laga yaabaa filashooyinka aad la timaaday amaba aad leedahay inuuna qofkan kale ka warhaynin taasi markaa ay keento in mararka qaar dadku is yidhaahdaan waxan aad ka rajaynayso amaba aad ka filanayso qofkani ma aha qofkii saxdahaayee ku siinayay laakiin waxaad ogaataan sidii markii hore aan soo idhi mar kastoo xidhiidhku cusub yahay xidhiidhku noocuu doono ha noqdo by the way ama goob shaqa aad joogtid amaba aad faamiligaaga la joogtid amaba aad la joogtid asxaabtaada amaba dad aad isku cusub tihiin filashooyinka aad leedahay qof kasta ma laha qof kasta filashada uu cidda qofka kale ka leeyahay way ka duwan tahay waxayna ku xidhan tahay siduu usoo koray marka markaad aragto in filashooyinkaaga fayow aynu ka soo hadalnay ee ay ka midka ahayd ixtiraamka iyo naxariis in laysku muujiyo in wakhti la geliyo xidhiidhka in aaminaad iyo ixtiraam iyo daacad laysku muujiyo taasoo ay nidhi wakhti bay qaadataa iyada lafteedu haddaad aragto inaanad ka helayn xidhiidhka ma ahawn inaad xidhiidhka tiraahdid ma aha xidhiidh fayow amaba xidhiidh saxa maaha amaba waa inaan xidhiidhkan ka baxo ma aha mid ay tahay inaan wakhti sii geliyo waxaad u baahan tahay inta aanad tallaabadaa qaadin inaad ogaatid marka hore in expectationska iyo filashooyinka aad leedahay ayna dadkan kale wax badan ku ogeyn iyaga laftooda waxaa laga yaabaa filashooyin bay leeyihiin aanad adigu ka soo bixin weli marka halkii xidhiidhka uu noqon lahaa uun meel sidaa lagu kala tago amaba lagu dhammeeyo waxaa muhiima in laga wada hadlo waxaa muhiima in qof kastaba uu filashooyinkiisa sheegan karo uu ka hadli karo iyo micnaha ka dambeeya iyo siday u saamayso waayo filashadu qofku leeyahay waa wax caafimaadkiisa maskaxeed iyo deganaanshiyaha gudihiisa ashili qayb weyn ka qaadata filashooyinka uu qofku leeyahay amaba uu ka filanayo qofka kale ee uu xidhiirka dhexdiisa rabo inuu ka helo waa wax saamayn ku yeelata amaba saamayn kule- saamayn weyn ku leh qofka caafimaadkiisa maskaxeed deganaanshiyaha uu gudaha ka dareemayo nolol maalmeedkiisu siduu u socon karo waxyaabahaasoo dhan bay saamaysaa marka uu qofku uu waayo amaba uu filashooyinka uu dadka ka leeyahay uu ka heli waayo qofkii waxaa ku imanaya inuu dareemo culus dareemo waxaa ka- ku imanaya inuu qofkii uu is idhaahdo qofkani ma aha amaba dadkani ma aha dadkii saxda ahaa ee ay ahayd inaad xidhiidh noocana aad la yeelato taasina waxaad arki kartaa inay keenaysa uun in xidhiidhadu ay si degdega u burburaan waayo cidna qofka kale maskaxdiisa kuma jirto markiinu koraynay amaba soo koraynay aynu yaryarayn cidna nolol isku mida amaba ma garanaysayay yaraantii isku sii amaba environment gooniya amaba deegaan amaba dad ma garanaysayo gooniya kumaynu isku mida kumaynu soo akorin waxyaabahaasoo dhan baa qayb ka noqonaya filasho fayow oo kale ayaa ah in uu qofku qofka kale ka rajeeyo amaba uu ka fisho in uu caawimo helo wakhtiga adag oo inagii tusaalahaan markii dhowitoo la soo qaadanaynay qofku markuu xanuunsanayo oo kale caawimaduu u baahan yahay sidaasi la mida filasho kale oo fayow oo taa lafteedu wakhti bay qaadataa em, oo waxay u baahan tahay qofku dadku inay isbartaan ayaa ah inuu qofku qofka kale ka fisho in haddii wax laysku fahmi waayo amaba mowqif amaba ma garanaysayay eh, mowduuc laysku fahmi waayo xiriirka dhexdiisa in uuna qof keliya uuna noqon qofka saxda ah amaba waxa saxda ah sheegaya qofka kalena aanu wuxuu sheegaya qalad noqon Ee laakiin labada qofba ay arkaan inay tahay in meel dhexe layskugu imaado badanka english waxaa lagu yidhaahdaa compromise marka compromiseka inkastuu mowduuc aad u ballaadhan yahay ebisoodada dambe insha allah aan kaga hadli doono waxaad fahantaa inay tahay filasho fayow in haddii khilaaf dhaco amaba wax laysku fahmi waayo ay noqoto xidhiirkaasi uu noqdo amaba qofba qofka kale uu ka fisho in meel dhexe layskugu imaado meeshaa dhexe layskugu imanayaana ay noqoto mid qof kastaba uu meeshii uu taagnaa ay tahay inuu kasoo dhaqaaqo marka filasho noocaas haddaad leedahay adoo og xidhiirkaa inaad wakhti gelisay waxaad ogaataa inayna ahayn wax adiga kaa qaldan amaba filasho aan fayoobayn oo aad leedahay haddaan u soo noqdo filashooyinka aan fayoobayn iyo saamaynta xidhiidhada ku leeyihiin waxaa ka mid a inuu qofku qofka kale ka fisho inuu fahmi karo marka uu xanaaqsan yahay marka uu wax diidan yahay iyo marka uu culays dareemayaba inuu qofku yidhaahdo qofkani waa maadaama wakhti weliba tani waa mid wakhtiyaduna ku xidhan maadaama qofkan uu in badan i garanayay maadaama xidhiirkan uu in badan jiray amaba waxoogaa uu jiray qofkan waa inuu dareemi karo markaan culays ku jiro marka meesha wax- halkaa waxaa kaaga muuqata inay ka baxday wixii communicationka iyo wadahadalka la odhanayay inay meeshii aanay jirinba si kale haddaanu dhigo waxaa loo yaqaanaa inuu qofku qofka kale maskaxdiisa akhrisan karo waxaa ka dhex guuxaya taasi runtii waa filasho culays badan dadka ku keenta xidhiidho badan iyo clients badan oo la shaqeeyeyna em, aan arki saamaynta ay ku keentay iyo runtii daamijka iyo culayska iyo magaranaysaye dhibta ay hadhow ay kala kulmaan markuu xidhiidhadu saa ku dhammaadaan xidhiidho badan baa waxay ku dhammaadaan inuu qofku aaminaba qofkani inuuna ifahmahaynba maadaamuuna ifahmahayn markaan cadhaysanahay maadaamuuna ifahmahayn codkaygu siduu isku bedelo markaan xanaaqsanahay waxa weeyaan qofkani dareen ahaan igumaba xidhiidhsana amaba xidhiidh bannaga ma dhexeeyo emotionally badanka markaan saa u idhaahdo waxaa laga yaabaa inaad isleedahay malaha ma jiro qof saa u fikiraya waayo hadduu qofku saa u fikirayo oo uu hadalka sidaa u dhigayo waxaad arki kartaa inuu qofkaasi uu qaldan yahay waayo qofna awood uma laha inuu qofka kale maskaxaan akhriyo ama uu garto waxa maskaxdiisa ka dhex guuxaya laakiin si dadban baa loo sameeyaa si, si saa u cad een u, u fasirayo runtii uma dhacdo waxaa jirta inuu qofku maalinkaas maybe xanaaq amaba dareen culus uu dareemayo awgii uu u samayn waayo waxyaabo uu hore u samayn jiray maybe waxyaabo uu qofka hore ugu samayn jiray amaba qaab uu ula hadli jiray in uuna maalinkaa muujin marka qofkan markaa sidaa samaynaya waxa laga yaabaa waxa isaga waxaa ka keentay cadhada uu dareemayo amaba dareenka cus- culus ee uu dareemayo ayaa ka keentay inuu ficilada qaar amaba afcaasha qaar oo xidhiirka dhexdiisa muujin jiray inuuna maalinkaa muujin amaba dhowr cisho aanu muujin qofku markaa wuxuu is odhanaya waxaa laga yaabaa qofkii kale marka horeba waxaa laga yaabaa amaba inuu dareemay qofkani inuu si yaroo qariiba uu dhaqmayo waayo qofkanaad ka rajaynayso inuu maskaxdaada akhriyo runtii waa qof nolol nolol buu leeyahay waa run qayb ka midaad noloshiisa tahay laakiin qaybo kaloo badan oo kale j- ayaa jira oo nolosh oo noloshiisa ka mida amaba nolosheeda ka mida oo ka baxsan intan amaba xidhiidhkan ka baxsan marka markaad ka rajaynayso qofku inuu detailska yaryar ee aadka u yaryar inuu dareemo waa culays aad adigu saarayso xidhiirka amaba waa culays aad adigu kusoo kordhinayso xidhiirka waxaa laga yaabaa qofku sidayna nidhi inuu dareemay inuu isbedel jiro laakiin aanu ka hadlin ee uu is idhaahdo okay maybe time buu qofku u baahan yahay maybe qofku isagaa u baahan inuu keligii waxaan uu dareemayo uu la dhiil garayo waxaan la hadli maybe qofku waxa laga yaaba inuu is idhaahdo mar kalaad la hadli maybe berri toole weydii berri toole ama basaa dambe weydii hadday arrinku sii socdo laakiin qofkan maadaama marka horeba filashadu uu lahaa ay tahay qofkii kale filashada uu lahaa amaba ay lahayd uu ah ay tahay in haddii qofku uu fahmi waayo detailskaas inuun ahayn qof aani jeclayn qof aan runtii ifahansanaynba qof aan dabeecadahayga garanayn qof aan agtiisa aanan qiimo ku lahayn maskixiya dadku saasay iskula hadlaan filashada noocaasa ay qofka kale ay ka leeyihiin amaba ay ka filanayaan marka waxaa la wadaa waxa weeyaan imtixaan oo kale qofkii inaad mararka qaar aad imtixaan u dirayso aan muhiim ahayn waayo qofkan waxaa laga yaabaa wanaagga iyo naxariista iyo jacaylka uu ku muujinayo ma aha waxaad barbar dhigi karto in uu dabeecada aad muujisay oo amaba aad muujin jirtay ood meeshii ka saartay in la barbar dhigi karo maa yacni maaha waxa la isbarbar dhigi karo laakiin adigaa marka hore filashadaa lahaa kumana baraarugsanid marka waxaad arkaysaa adigoo qofkii markii hore xidhiirhkiinnii fiicnaa ay wax iska beddelayaan ay already waxaabas tiri qofkani kumaba fahmayaba Ad- tani waxay ka dhex dhacdaa dadka walaalada ah waxay ka dhex dhacdaa dadka isqaba amaba dadka labada qof ee wad- wada hadlaya ee raba inay nolol wadaagaan ay rabaan inay isfahmaan dabeecad ahaan waxaa laga yaabaa inantiina isdhaahdo ninka iminkaba aan ku fahmayn amaba inankiiba uu is idhaahdo maxaad hadhow maxaad hadhow yacni maxaydun hadhow ku wada joogaysaan waayo waxyaabahan yari detailskan yaryari waa waxa muhiimka ah ee ay tahay qofku inuu kaa fahmo amaba uu kaa barto laakiin noloshu runtii intaa way ka ballaaran tahay qofku filashada hadduu leeyahay ama haddaad tahay qof filashada noocaasa leh runtii maaha wax ay tahay in aad naftaada ku canaanato waad waxaad baratay waa wax dabeecad aad leedahay unbay ka mid tahay waa waxaad baratay maaha waxaad kusoo dhalatay waa waxaad wax ka bedeli karto anytime aad aragto adigoo dadka imtixaamaya si mentally iyo maskax ahaana oo waxaad u qaban jirtay intaad meesha ka saartay raba inay ogaadaan amaba ay attention ku siiyaan oo ay kuu soo jeestaan oo ay ku dhahdaan maxaa iska kaa bedelay maxaadsan u samayn weyday waxaad ogaataa inuu jirto qaab ka habboon ama kaaga fiican runtii ood attention ku heli karto qofku inuu attention raadiyo ma aha wax xun inuu qofka la- lala hadlo waqti la siiyo oo ma garanaysaay qofkii laga dhigo inuu qof muhiima yahay waa wax fiican dhammaantii waan u baahannahay anigu waan u baahannahay adigu waad u baahan tahay anyone wuu u baahan yahay agekayn doona aynu marno Em, amaba qof yar aad noqotid amaba qof dhallinyara amaba qof weyn amaba qof da'a oo runtii aad u weyn ciday doonto ha noqoto dhammaantiin waa loo wada baahan yahay attentionka waynu u baahannahay attentionka marka loo eego xidhiidhada aynu kula le- aynu la leenahay dadka weliba xidhiidhada aadka aynu dadku iskugu dhownahay marka kuma qaldanid inaad attention raadinayso laakiin waxaad u raadinaysaa qaabkii qaladka ahaa filashada aad leedahayna runtii culays badan bay kugu keenaysaa marka waa inuu qofku ogaado amaba haddaad ku baraarugsanato inaad filashada amaba noocaasa leedahay aad jeceshahayna dadka isbeddel ku keento amaba dhaqamadaada waxyaabaha qaada qaar aad u qaban jirtay aad meesha ka saarto si aad attentionkooda u heshid eed waxyaabaha ku dhibaya aad uga hadashid waxay muhiima inaad ogaatid in aad taa wax ka bedeli kartid ay jirtana runtii dariiqad aad wax uga bedeli karta filasho kale oo aan fayoobayn oo qofku uu yeelan karo waxaa ka mid ah inuu qofku aamino in qofku isaga awgii uu isku bedeli karo in qofku isaga awgii iyo hadal uu la hadlay amaba ixtiraam gooniyo uu u muujiyey amaba jacayl gooniyo uu u muujiyey inuu qofku isku bedeli karo in qof bili'aadana oo dabeecadaha qaar leh dhaqamada qaar leh een ma garanaysaa aaminaadaha qaar leh aad ka filatid in xidhiirkan aad ku wada jirtaan dartii amaba aad leedihiin ee idinka dhexeeya ay bedeli karto waa run xidhiidhada dadka u dhexeeya dadku saamayn bay isku leeyihiin oo waxaa laga yaabaa dhaqamada qaar in ay dadku isbedelaan waxaa dhici karta inuu qofku qofka kale dabeecadaha fiican uu leeyahay uu kaga daydo oo dabeecado aan fiicnayn uu lahaa uu runtii meesha ay ka baxdo laakiin taasi waxa weeyaan wax qofka isaga ka soo gooda isbeddelka qofka isagay ka timaada filasho badan baa jirta oo xidhiidhada dhexdooda aan ku arko oo ah qofku inuu aamino inuu qofka kale uu isbedelayo amaba uu rajeeyo inuu qofka kale isbedelo taasi ma aha uun mid ka dhex dhacda eh, ma garanaysaa faamiliyada dhexdooda eh, maybe dadka isqaba ee m- eh, ma garanaysaaye eh, nolosha ku midoobay ma aha uun dadka asxaabta dhexdooda kama dhex dhacdo ilaa shaqooyinka dhexdooda ka dhacda dadka wada shaqaynaya talo inaad qof siiso amaba qof inaad waanisaa waa wax fiican laakiin waa inaad ogaatid inayna noqonayn waxa qofkaa bedelaya waxa qofkaa bedelaya waxa weeyaan inay noqoto qofku inuu isagu ka soo go'day marka hore inuu fahmay horta dabeecadihiisa iyo dhaqamada ay leeyihiin siday u saameynayaan noloshiisa saameynta xunay ku leeyihiin talabaad uu isagu qofku intuu isku noqday uu go'aansado inuu isbeddel la yimaado haddaad tahay qof mar kaste dadka talooyin intuu siiyo ka rajeeya amaba ka fisha inay isbeddelaan waxaad ogaataa in runtii filashada aad leedahay ee dadka ka filanayso inay isbeddel la yimaadaan iyagoo ku xidha adigoo weliba isbeddelkaa ku xidhaya talooyinka iyo waanooyinka aad siisay ay runtii culays badan kugu keeni karto nolosha tan micnaheedu ma aha inaan ku leeyahay cid waanaha siinin cidna talaha siinin talooyinka iyo waanada aad siinayso dadka kale oo wax adiga ajar kugu socdo waa wanaag iyo jacayl aad u qabto iyo ixtiraam badanood qofkan u qabto ayaa kaa keenay inaad qof kala taliso laakiin waa inaad ogaan kartid in isbeddelkaa dhacaya aanu ahayn mid adiga kugu salaysan waa mid ay tahay inay qofka qofka laftiisa ka soo go'do taasi markaa meesha waxay ka baxaysaa ama waxay ka saaraysaa taasi meesha markaa waxay ka saaraysaa in hadhow haddaad aragto qofku inuuna isbeddelin ay niyadjo badan adiga kuu keento runtii marka la eegana isbeddelka qofku uu samaynayo iyo dhaqamadiisu ma aha mid adiga kugu xidhan laakiin waa inaad garan kartiduun waa maxay go'aanka ay tahay inaan qaato hadduu qofkan isbedeli waayo taasaa adiga kuu muhiima filasho kale oo aan fayoobayn oo jirta ayaa ah in in dadka qaar aaminsan yihiin in xidhiidhada fayow amaba saxda ah in aan khilaaf dhicin marka hadday arkaan khilaaf imanaya inuu qofkii markiiba u turjunto inay tahay wax xidhiidhka ka qaldan inuu yahay xidhiidh aan fayoobayn in khilaaf yimaado amaba wax layskaga hor yimaado waayo khilaafku waa maxay khilaafku waxa weeyaan in qofba qofka kale ma garanaysaa uu ka duwan yahay siduu wax u arkayo marka khilaaf inuu yimaado amaba laysfahmi waayo mararka qaar waxa weeyaan wax muhiima oo yacni u baahan in xidhiidhkaasi uu yeesho waayo labadan qof ma aha laba qof oo isku habfikira waxa laga yaaba waxyaabo badan amaba values badan amaba qiyam badan bay iskaga miid yihiin oo nolosha u muhiima laakiin haddana aragti ahaan waxyaaba badan bay ku kala duwanaan karaan siday maskax ahaan maskaxdooda wax u turjunto ayay ku kala duwanaan karaan marka khilaafka iyo in dadku ay mararka qaar waxyaabaha qaar iskaga soo iskaga hor imaadaan waa muhiim laakiin haddaad tahay qof marka horeba filanaya in khilaafka iyo misunderstandingka iyo isfahan waagu yahay waxaan xidhiidhka u fiicnayn dan waxaad u nugushahay in xidhiidho badan oo kuu fiican oonad adigu ka warqabin aad runtii sidaa ku burburiso amaba aad uga tagto amaba dad badan oo laga yaabaa noloshoodana aad wanaag badan kusoo kordhin lahayd iyaguna noloshaada wanaag badan kusoo kordhin lahaa aad sidaa isku weydaan marka marka horeba waa inuu qofku ogaado filashadan leeyahay dhinaca khilaafaadka ka dhex dhaca xidhiidhada in dadku wax isku fahmi waayaan in mararka qaar ra'yi ahaan la kala duwanaadaa ma waxyaabaha qaar aan isleeyahay weeyaan xidhiidhkaasi amaba aan ku tilmaamo inuuna xidhiidh sax ahayn amaba xidhiidh aan fayoobayn aanu ahaynba taasi markaa waxay kuu saamaxaysaa in xidhiidhada dadka aad la leedahay markuu khilaaf dhaco inaanad u arkayn inay tahay dhammaadka xidhiidhka amaba aanu aanad u arkayn qofkani inuuna ku rabin amaba dadkani inayna ku jeclayn oyna dankaa lahayn eed laakiin u arkaysa inay tahay qayb weyn oo muhiima oo xidhiidhka u muhiima si xidhiidhkaasi u noqdo mid dadku ay runtii isku soo dhowaadaan waayo qofba qofka kale intuu garanayo ayuu runtii uga dhow yahay qofka dabeecadihiisa markaad garanaysid siduu u fikiro dhaqamaduu leeyahay halkuu wax ka eego taasi runtii wax dadka isku soo dhoweeya xaaladaha isku keena dadka ee fahansiiya qof kastaba siduu wax u arko qofka kale awood u siiya inuu fahmaa waa khilaafaadka inay dadku iskhilaafaan ay wax isku fahmi waayaan marka ma tahay qof amaba ma garanaysaa marka ma tahay qof ma garanaysaa ay filashada noocaasa leh ka fisha mar kasta xidhiidh ka fiyow ee ii fiican waa xidhiidhka aananu dadka iska hor iman aananu isqab dadka aananu isqabsan aananu waxbaba isku fahmi waayinba xidhiidhkaas saxa maadaama imika aad kala garan kartid waa maxay filashada fayow amaba ta aan fayoobayni waxaan rabaa iminka inaynu u gudubno dhowrkii qodob ee ugu dambeeyey ee kaa caawinaya siday tahay amaba waa maxay qaabka uu qofku uu uga hadli karo filashooyinka uu ka leeyahay xidhiidhada qodobka koowaad waxa weeyaan qofku inuu baahiyaha uu leeyahay uu sheegto xidhiidhka dhexdiisa oo qofkan kale uu u sheegi karo waxa uu u baahan yahay amaba waxa uu uga baahan yahay iyo waxa uu ka filanayo qofka tusaale ahaan waxaa dhici karta in qofka aad asxaabta tihiin marka aad la hadasho aad garaacdo amaba koolgaraysid in qofkaasi markaa uuna koolkaa kaa qaban karin amaba aanu kula hadli karin wixii aad uga baahnaydna marka aanu kuu qaban karin marka qofka markaad weydo ma garanaysaye uu koolkaa kaa qaban waayo qofkaasi markaa wuxuu dareemayaa in hawshii ku taagnayd amaba uu rabay in ma garanaysaye uu qofka saaxiibkaa uga baahnaa inuuna qofkaasi u qaban karin laakiin waxaa laga yaabaa because xiriirkaasi waa xiriir cusub oo dhowaan uun bilaabmay oo ma garanaysaye qofkan in badan xaalad noocan oo kale aanay hore u iman waxaa dhici karta qofkii inuu ku soo celiyo qofkii mar dambe oo qofkaa kale waxa laga yaabaa inuunu islahaa amaba uu fiilanayay in ayna ahayn wax degdega hadhow qofkii markuu ku soo garaaco ood u sheegto inaad waxaa uga baahnayd markaa dee arrin degdega uu ahaa laakiin maybe qof kalaaba wixii kuu qabtay laakiin qofkii uu moobilka qaban waayey adiguse waxaad ka rajaynaysay ama waxaad ka filanaysay inuu qofkaasi moobilka qabto marka adaa filasho noocaasa lahaa oo xidhiirka marka hore waxaad ka filanaysay in qof qofku markuu u baahan yahay uu heli karo waana ma ahana wax runtii uu qofku ku qaldan yahay laakiin maadaama xidhiirkaasi cusub yahay waxay noqonaysaa filasho aan fayoobayn marka sidaynu filashada uga dhigi karnaa filasho fayoob waxaynu uga dhigi karnaa in qofkii markaad u sheegtid muhiimadda koolkaasi uu lahaa iyo waxaad uga baahnayd qofkii isaga laftiisa wuxuu dareemayaa in inuuna ogeyn dee inaad waxa uga baahan tahay amaba arrinku uu yahay arrin saa u degdega haddaba qaabkaad maadaamood filasho noocaasa lahayd aad qofkan ugu sheegi kartaa qaabkaad ugu sheegi kartaa waxa weeye inaad qofka u sheegtid in hadduuna moobilka kaa qaban karin way dhici kartaa qofkani isaguba nolol buu leeyey waxyaabaha qaar muhiima ku dhex jiraa in si uu u ogaado waayo waxaa laga yaabaa inaan waxyaabaha qaar kaaga baahanayso tusaalihii baan rabaa inaan idin tuso waxaa dhici karta in mararka qaar aanad moobilka qaban karin oo waxa laga yaabaa hawl baad ku jirtaa laakiin anigana waxa laga yaabaa in wax muhiima aan kaaga baahanahay haddaad ogtahay inaanad kool ku hadli karin hadday muhiim tahay text message baan kuusoo qoraya so qofkaas muxuu awood u yeelanaya hadday waxaas aan anigu kaa rabo ee amaba aan kaaga baahanahay ayna ahaynoon hadal caadiya amaba wadahadal caadiya laakiin ay tahay wax muhiima text message baan kuusoo qori doonaa in waxaanaan kaa doonaya uu yahay wax muhiima wakhtiga ugu soo sokeeyana ay tahay inaad igu soo celisid qofka markaad saa ugu sheegtid wax muxuu arkaya wuxuu arkayaa in waxaa laga yaabaa haddaad halkaa ku dayn lahayd odhan lahayd qofkani maba ahaba qof moobilka qabanayo amaba aad waxyaabaha qaar aamini lahayd waxaa laga yaabaa qofkaas waa qof aad isfahanteen laakiin mowqifkaas yari inayna ahayn in uu culays xidhiirka ku keeno inaad u sheegtid qofka haddaanku soo garaaco oonad qaban kari weydo moobilka oonad ila hadli karayn waa okay waayo adigu nolol baad leedahay howlaha qaarad ku mashquulsan tahay waxaan samayn doonaa next time waayo adigiibaa qofkan waxaad tusaysaa sidaad rabto in lagula dhaqmo marka qofkan kale haddii aad aad garaacdid oo uu kaa qaban waayo as long as aana text message u dirin wuxuu ogyahay waxan inayna ahayn wax muhiima marka any time uu heli wakhtiga ugu soo sokeeyu helayo ayuu kugu soo celinaya laakiin haddii aad intu aad garaacdid uu qaban waayo oo text message u dirtid qofkaas wuxuu fahmaya waxaas inay ahayn wax muhiima maadaamood adigu sidaa ugu sheegtay ood filashada noocaasa aad tustay inaad leedahay waxaa laga yaabaa qofkaasi howlaha qaar uu hayo oo markii hore aanu ka tegi karin inuu intuu joojin karo uu kugu soo celin karo marka waxaad ogaataan in dadka ay tahay inaynu barno filashada aynu ka leenahay laakiin filashada aanad ka rajin iyagu inay xalka keenaan inay tahay inaad adigu tusto sidan baa layla dhaqmaa dabeecadahan baan leeyahay yaga laftooda qofkaas waxaa laga yaabaa next time hadday ku soo garaacaan ood ka qaban weydo ay wax kaaga baahan yihiin yaguna maxay samayn doonaan text message ama message bay kuu soo diri doonaan fariin ay kuugu soo gudbinayaan in waxay kaa doonayaan muhiim tahay taasi meeshii maxay ka saartay culays badan oo runtii xidhiidhada soo dhex gala waa in la dhiso amaba aad ogaatid in xidhiidhadu ku dhisan yihiin wadahadal uu qofku ay tahay filashada uu leeyahay inuu ka hadlo baahiyaha uu qofkan ama waxyaabaha uu uga baahan yahay in uu sheegto si qofkan kale uu uga soo bixi karo qodob kale oo qofkaasi samayn karo waxa weeyaan in uu qofkaasi mar because iminka dabeecaddani amaba dhaqankani waa dhaqan cusub oo xidhiirkan lagu soo kordhiyey markuu qofku saa sameeyo oo uu kugu soo celiyo markaa text messageka uu qortay waa in aad runtii yacni appreciate garaysid waa inaad qofkii uga mahad celisid yacni sida uu qaabkii uu kuula xidhiiray amaba kuula communicate gareeyay uu kaagala hadlay muhiimadda ay leedahay in qaabkan loo wada xidhiidho uu uga soo baxay waa inaad qofkii uga mahad celin kartid in isagoo howlow ku jira markuu text messagekaaga arkay uu runtii uu kula soo xidhiidhay amaba wakhtigii ugu soo sokeeyey uu kula soo xidhiidhay adigaa kala hadlay waayo waxaad u sheegatay baahida amaba waxyaabahaad uga baahan tahay xidhiidhkan marka markaad wixii appreciate garaysid qofkii u mahad celisid maskaxiyan waxaad samaynaysaa in qofkan aad awood u siisay in uu runtii xidhiirka idin dhexeeyey uu sii wanaagsanaado in qofkani ficilkan uu ka dhigto dhaqan waayo maskaxdu markastay aragto wuxuu qofku sameeyey oo wax positifa oo wanaagii ka soo baxay waxaa dhacaysa inuu qofkii kusii dhiiranaado inuu dabeecadahan macal dadka kale uu isticmaalo taasina markaa xidhiirkii ay sii wanaajiso qodobka saddexaad waxa weeyaan in qofku marka aad aragto filashooyin aad leedahay oo aad ka hadashay in mararka qaar uu ka soo bixi waayo waxaa laga yaaba dhowr jeer uu ka soo baxay laakiin mararka qaar saaxiibkaaga amaba saaxiibadaadaad garaacday way kugu soo celin kari weyda xilligii saxda ah oo hawl aad lahayd ayaa kaa dayacantay ood ka rabtay taasi markaa ma aha in markiiba aad ku buudid in xidhiirkii wax iska bedeleen amaba aad qofkii u cadhootid waa inaad awood u yeelan karto inaad mararka qaar arki kartid wax kaste qofka mar kaste kama heli kartid inaad isku daydid in aad fahmi kartid qofkan waxa xaaladan ku kalifay amaba waxa ku kalifay inuu sidan sameeyo taasi waxay kaa caawinaysaa inaad ogaan kartid in wax kastoo muhiim agtaada ka ama wax kastood qofka ka filanayso in mararka qaar aanad heli karin taasina ay sababtay duruufta amaba xaaladdu qofkaasi ku jiro marka qofku markuu barto inuu qofka kale halkuu wax ka eegayo amaba waxa ku sababay in waxyaabaha qaar uu sameeyo uu fahmi karo isagoo og baahidii uu leey baahiduu lahaa haddana laakiin qofka kale isku dayi kara inuu fahmi karo taasi waa waxa qofka runtii amaba xidhiidhada keenta inay dadku aad iskugu soo dhowaadaan xidhiidhaduna ay noqdaan xidhiidho ma garanaysaaye qofka deganaanshiyo badan culays badan noloshiisa ka saarta maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad degaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching in sha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum